أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في خيار النقص فصل هذا كان فاصلا مدح كلا سارو في خيار النقص نسخانتا khiyaarkeedii ayuu u fasal yahay waxaanu hore usoo qaadanay khiyaarku inuu qeybsamo saddex qeybood khiyaaru shardi khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru naqsi saddexdaas inuu khiyaarku uu qeybsamo ayaan hore usoo qaadanay yani sharcigu wuxuu siiyey qofka baayica ah oo badeecada iska leh iyo qofka mushtariga ah oo lacagta wata sharcigu wuxuu siiyey labadoodaba saddex khiyaar khiyaaru shardi khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru naqsi laba khiyaar waanu soo qaadanay khiyaarkii saddexaad ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo waa khiyaarka la yidhaaho khiyaaru naqsi khiyaaru naqsigu maxaa loola jeedaa marka khiyaaru naqsiga ulajeedada laga leeyahay waxaa weye shaygii aada soo iibsatay ayaad waxaad ku aragtay ceeb ceeb weliba qadiim ah oo horreysay oo adiga gacantaadii uusan ku ceeboobin ceeb kaa horreysay oo shaygan iibsiga aada soo iibsatay ceeb ka horreysay ayaad shaygii ku aragtay khiyaarka noocaasa waxaa la yidhaha khiyaaru annaqsi sharciguna wuxuu khiyaar kuu siiyey alaabtaa ceebaysan inaad iska celisid waxaad kaloo khiyaar u leedahay inaad iska sabartid oo beeca sidiisa aada ku aqbashid yahbutu raddu celintu way sugnaataa oo badeecadii la celiyo bilcaybi bisababi alcaybi ceeb sababteed in badeecadii lagu celiyo way sugnaataa wa huwa ceybku ceeb maxaa la yidhaha maa ayoladii kii waye ceebku yanqusu lqiimata shayga qiimadiisii nusqaaminayo oo shayga qiimadiisii hoos u dhigayo awil cayna ama shayga daatadiisii iyo cayntiisii nusqaaminayo naqsan nusqaamin nusqaaminayo naqsigaasoo yafuutu bihi bisababihi nusqaamintaas sababteeda garadun muraad uu ku tegayo muraadkaasoo saxiixun ee sax ah idaa halaba idaa waqtigiina muraadku uu ku tegayo halaba fii jinsi lmabiici shaygaa la iibsaday jinsigiisa uu ku fara badan yahay cadamuhu cadamu lcaybi ceebtaas weynteedu uu shaygaa ku fara badan yahay wuxuu ku yidhi sheekhu mabiicdii shaygii aada soo iibsatay waxaa sharcigu xaq uu kuu siiyey inaad shaygii iska celin kartid haddaad ceeb ku aragtid ceebtii uu rabaa inuu sheekhu noo sheego ceeb maxaa looga jeeda wa huwa ceebku maa iladii kii weeye yanqusu lqiimata aw ilcayna ceeb waxaa la yidhaha shayga qiimihiisii iyo sicirkiisii wixii hoos u dhigay oo shaygani haddii ceebtanu ku taallo suuqa ha la geeyo haddii la yidhaaho tusaale ahaan waa sagaashan dollar isagoo ceebka saliim oona ceeb lahayn ha la qiimeeyo haddii la yidhaahna ceebka saliim isagoo ah waa boqol dollar isagoo ceebla ha la qiimeeyo haddii la yidhahna sagaashan dollar idan marka nisbada tafaawudka u dhexaysaahi waa cushur qiimihiisii toban meelood markii loo qaybiyo hal meel ayaa hoos u dhigmay hoosu dhac ku yimid marka waxaa weeye ceebta noocaas oo kale oo qiimadii hoos u fidaysa haddii qofku shayga uu ku arko uu iska celin kara awil cayna ama shaygii cayntiisii nusqaaminayso ama shaygii aada iibsatay qiimihiisii yaysanba nusqaamine isagiyaa kala dhantaalan walow qiimihiiba yaysan nusqaamin naqsa nusqaan ayay nusqaaminaa shaygii ceebtu naqsigaasoo yafuutu bihi naqsigaas uu ku tegayo qaradun muraad uu ku tegayo muraadkaasoo saxiixun ee saxiixa waa ceeb weliba muraadkii laga lahaa shaygan muraadkii qaybo ka midaho ay ku baaba'ayaan ama ay ku lumayaan dantii laga lahaa qaybo ka mida ayaa ku baaba'aya oo ku lumaya yafuutu bihi qaradun saxiix la yidhi maxaa baxay wixii waa ceeb laakiin wax danahoo kaaga lumaysa ma jirto maxaa ka mid ah addoonkii aada soo iibsatay ayaad waxaad ku aragtay farihiisii way dhammaystiran yihiin laakiin xoogaa yaroo far yaroo laalaad shantiisii farood afartii farood iyo suulkii waa u dhammaystiran yahay xoogaa far yaroo zaa'ida ayaa ka laalaada de taasi wax hadda muraad weynu uu kaaga fakanayo fartaas laalaada ma jiro kaasoo kale looma celin karo ceebna lama dhihi karo shayga waa in ceebtu muraad weyn waa inay kaaga fakanayso oo dan ay ku baaba'ayso meesha idaa waktigii muraadku uu saxiixuhu uu ku baaba'ayo halaba fii jinsi اlmabiic shaygaa la kala iibsaday jinsigiisa cadamuhu cadamu alcayd ceebtaa weynteedu ay ku fara badan tahay waa shaygan waxaa fara badan ceebtaa inuusan lahayn hadduu addoon yahay addoonka waxaa ku fara badan addoommada magaalada lagu kala iibsado ceebtan inaysan lahaynaa ku fara badan kaagiyaa ceebta kusoo baxday waa iska celinaya marka kitaabaad soo iibsatay kitaabkan kutubta la midahu ma ceebeesna kutubta la mida haaliban ma ceebeesna kii aad soo iibsatay unbaad ceebtan ku aragtay waa iska celinaya marka sawaa-un waxaa siman marka shaygan ceebaysan aada iska celin kartid qaarana ceebku ha la xidhiirsado alcaqda heshiiskii beeca markuu heshiisku dhacayay shaygan maiga iibsatay waan kaa iibsaday markaasaaba ceebtu joogtay ceebtu markaas ayayba joogtay markuu caqdigu dhacayay aw amase xadatha ceebku wuxuu soo dariyey qabla alqabdi qibdooshada ka hor intaadan shayga gacanta ku dhigin oo aadan kala wareegin alaabtii qofka baayica aadan kala wareegin ka hor ayaa ceeb u timid waxay la mid tahay ceebtaas intaadan shaygii gacanta ku dhigin ka hor timid waxay la mid tahay ceeb qadiimahay la mid tahay oo weligiiba uu ceebaysnaan jiray oo ku celin karta iga qabood dhihi kartaa shaygii wuu ceebaysan yahay marka sawaaءun qaarana alcaqda aw xadatha qabla alqabdi sheekhu wuxuu yihi ceebtu waxaa isla mida xilligii heshiisku dhacayay ceeb timid ha noqoto oo shaygii ku timid ama intaadan shaygii gacanta ku dhigin ka hor ayaa ceebtu ku timid shayga maxaa baxay marka waxaa baxay shaygu haddii ceebtu ay ku timaado markaad gacanta ku dhigtay ka bacdi kitaabkan waad soo iibsatay markaad soo iibsatay oo aada qibdootay ka bacdi ayaa ceebtu ku timid gacantaada adigoo ku haya ewel ceeb ma lahayn gacantaadu ku ceebooba taasi shaqo kuma laha ninka aad ka iibisay ninka aad ka soo iibisay shaqo kuma laho ma celin kaysid kitaabkii waan celinaa ma dhihi kartid leanna waxa weye kitaabku agtaada ee gacantaadu ku ceeboobay gacantaadu ku ceeboobay kaa ma celin kartid maxaa ka mid a ceebaha lagu celin karo shaygii la soo iibsaday wadaalika ka zinaahu zina alcabdi waa addoonka zinadiisii oo kale addoonkii aada soo iibsatay waaba zaaniba waa la celin la-ya waa ceeb ceeb qadiimuu leeyahy wa sariqatii tuuganimadiisii oo kale addoonkii aada soo iibsatay waaba tuug tuuganimaa laga fujin la aa ceeb qadiimu wa ibaaqihi dhuumashadiisi oo kale addoonka waa addoon fakad yaqaano wey gurigiiba aan lagu hayn karin waxeer hadduu joogaba iska fakanaya iska dhuumanaya waa ceeb oo iska celin kartaa marka wa ka bowlihi addoonka kaadidiisii fi lfiraash firaashka uu ku kaadinayo insaara bowlku kaadiduhu caadatan caado hadday u ahaatay lahu lilcabdi addoonkii addoonkii mar dhifa hadday ahaan leed waxbay ahaan leed waa caado joogtow habeen walba waa unkaadi un firaashkii wax caado ah hadduu sanadkii markuu joogo laba sano hadduu joogo mar uu kaadshi lahaa dee taas ceeb lama yidhaah laakiin waa yacni wax iska caado ah oo joogto ah wa ka bowlihii addoonka kaadidiisii filfiraashi firaashka uu ku kaadshay in saara hadduu ahaaday bowlku kaadidu caadatan lahu lilcabdi addoonkii hadday caado u noqotay walxaalna uu firaashka ku kaadsayo huwa kabiirun isagoo nin weyna isagoo weynuu firaashka ku kaadsayo kabiir la yidhi maxaa baxay ilmo yar addoon ahaad soo iibsatay laba jir saddex jir firaashkii ku kaadiyey ceeb ma ah carruurta yararka inay isku kaadiyaan ceeb ma ah laakiin isagoo weyn ayuu firaashkii ku kaadiyey taasi ceeb ceeb way lala celin kara wa ka jimaaxi daabati daabadda madax adaygeedii oo kale daabaddii daabad la wadi karo oo hoggaan yeelaysa maba ahanba xagga uwad bari uwad haddaad tidhaha koofuray aadi koofur uwad haddaad tidhahana bariyay u leexan madax adayg wa ramxihaa daabadda haraatideedii oo kale waaba ku dilaysa oo kale haraatinaysa markaad wad istiraahaba haraatigii kugu soo toogay wa cabdihaa qaniinyadeedii oo kale waaba ku cuniba daaba dadka cunaysa wa khabdihaa socod xumadeedii oo kale daabad socod xuna si fiican aan u soconayn hab wanaagsan iyo nidaam wanaagsan daabad u soconaysa ma aha arrimahaasoo dhan waxay ka mid yihiin ceebaha qadiimka ah oo dib loogu celin karo qofkii baayic ahaa oo hantidan ama alaabtan laga soo iibiyey walow maata hadduu dhinto almabiic shaygii la soo gaday ayaa dhintay bihi bisababi alcaydi ceebka bacdi ceebta sababteedii ayuu u dhintay bacda alqabdi yuuna dhintay gacan ku dhigista ka bacdi markaad gacanta ku dhigtood qibdootay ka bacdi ayuu dhintay bimaradin bisababi maradin jiro sababteed ayuuna u dhintay falaa damaana damaan ma jiro ninkii alaabtan laga soo iibiyey shaqo kuma lahan ma damaanayo masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye shaygii mabiica ahaa ood soo iibsatay wuxuu u dhintay ceeb qadiim ah ceeb jiri jirtay oo horey u jiri jirtay u dhintay laakiin ceebtaas qadiimka ah waa ceeb isi soo tarayso gurigaaga iyo gacantaada markuu shaygu ku soo dhacay ka bacdina ceebo isi soo tarana waa jiraan tii qadiimkaad kaliya uma dhiman maxaa ka mid ah ka maraduu ku misaalay sheekhu xanuun addoonka soo xanuunsanayaad soo iibsatay xanuunku waa ceeb qadiima oo gurigaa ninka aad ka soo iibsatay gurigiisuu ku soo xanuunsaday addoonkii adiga gurigaaga markuu yimidna xanuunkii waa isi soo taray falaa damaana wax damaanuu shaqo ku leeyahay male ninkii addoonkan aad ka soo iibisay leannu jiradeydii kaliya mi u dhintay guley jiradeydii guriga uu ku jiraday kaliya mi u dhintay gurigaagaba jiradii way kusii korortay sii siyaad wuxuu markaa hadday yihiin yani wax gacantaadii qeyb ka miduna ay ku korortay qeyb ka miduna hore ay u joogtay ma celin karta walow maata mabiicii hadduu dhinto bihi bisababi alcaybi alqadiim ceeb qadiima sababteed bacda alqabdi qabdooshada ka bacdi uu dhintay bimaradin bisababi maradin xanuun sababtiisii ayuu u dhintay falaa damaana damaan ma jiro yacni laa radda bihi ma celin karo wain jahilahu ceebtaas jaahil ba ha ka ahaa hadduu doone ma celin karo liannahu yatazaayad xanuunku waa soo ziyaada falaa yakuunu marka mowdku ma noqonayo bilmaradi alawali waxda xanuunkii hore keligiis uma dhiman kan gurigaaga dhexdiisa xanuunka kusoo kordhana wuu u dhintay addoonkii walow baaca hadduu shaksigii alaabta iibiyo bishardi baraa'atihi baraa'ati albaayic shaksigii alaabtan iibiyey ka beri noqoshadiisa shardigiisuu ku iibiyo min alcuyuubi ama bishardi baraa'atihi baraa'ati almabiic u celi walow baaca hadduu shaygii iibiyo bishardi baraa'atihi baraa'ati almabiic shaygii mabiica ahaa ka beri noqoshadiisa shardigiisuu ku iibiyo min alcuyuub bishardi inuu ceebo ka beri yahay saasuu ku iibiyo saxa beecaas horta waa ansixi masaladana hore waan usoo qaadanay masaladaasna waxaanu ku soo qaadanay masaa'ilkii laga soo reebayey laa yasixu baycun wa shardi beec iyo shardi yacni ma ansaxayo ilaa bacdu lmasaa'il mahan bacdu lmasaa'ilka maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid aha hadduu yidhaaho baayicu alaabtan ama kitaabkan tusaale ahaan waa kaa iibiyey bishardi wax ceeba inuu beri ka yahay ayaan kaaga iibiyey waa ansaxayo waa beec iyo shardi wada jira saxa beecaasi waa ansix wa beri'a baa'icuna ninkii kitaabka laga soo iibiyey oo baayic ahaa wuxuu ka beri yahay min kulli caybin ceeb kasta shaqo kuma laha ceebkaasoo baadinin ee qarsoonaa uusan ku ogeyn kitaabka ceeb ku qarsoonaa uusan ku ogeyn shaqo kuma lahan ceebkaasoo qadiimin ee horreeyey oo isaga ka qarsoonaa shaqo kuma laha ceebkaasoo bil xayawaani xayawaanka ku sugnaa tusaalaha sheekhu uu misaaliyey waa noole kitaabku wuxuu ku misaaliyay waa daabad ama neef ari ama neef geela ama addoonkii oo kale ku sugnaa in lam yaclam hadduusan ogeyn bihi ceebkaas albaayicu baayici hadduusan ceebka ogeyn wax shaqo ah uu ku leeyahay malaha wuxuu ku leeyahay sheekhu haddii markii hore shaygan lagu iibiyey bishardi baraa'atihi min alcuyub neefkan waa kaa iibiyey bishardi wax ceeba uu beri ka yahan kaaga iibiyo saxa beecaas oo ansix wa beri'a baayicuna wuxuu ka beri noqonaa min kulli caybin ceeb kasta ceebkaasoo baadinin ee qarson ceebkaasoo qadiimin horeeyey oo hore u jiri jiray ceeb baadin la yidhi maxaa baxay ceeb daahira baxay kama beri noqonayo maalan neefkii markaad ka soo iibsatay ninkii baayica ahaa waxaad aragtayba ceeb iska muuqata oo neefkii ku taala oo qiimihiisii dhaawacaysa neefkii neefka qiimihiisii hoos u dhigaysa daahira kaas kama beri noqonayo waa loo celin karaa muxuusan isagu shaqo ku lahayn baayicii wixii ka qarsoonaa ceeb qarsoonoon la arki karin ceebkaasoo qadiimin qadiim ah ceebkaasoo bilxayawaani xayawaanka ku sugan in lam yaclam bihi ceebkaas albaayicu baayicu hadduusan ogeyn ceeb qadiim ah oo qarsoonaa oo isagu uusan ka warqabin kaas bisuu ka beri noqon karaa ceebka shuruudahaas leh ayuu ka beri noqon karaa in lam yaclam bihi albaayicu la yidhi maxaa baxay hadduu ka ogaay ceebka hadduu ka ogaay kama beri noqonayo waa loo celin karaa shay ceeb baadin la yidhina maxaa baxay ceeb daahir waa loo celin karaa ceeb daahir waa hadday jirto walow talifa almadiicu madiicii hadduu talfo oo uu dhinto shaygii la kala iibsaday ayaa talfay aw amase waqafa wuu waqfay shaksigii mushtariga ahaa oo soo iibsaday hu madiicii alaabtii uu soo iibsaday ayuu waqfay huma markuu talfay shaygii ama uu waqfay ka bacdi ayuu calima ogaaday mushtarigii wax soo iibsaday bilcayb markaa ka bacdi ceebtii ogaaday rajaca ninkii mushtariga ahaa oo alaabtan soo iibsaday wuxuu dib ugu laabanaa qofkii baayica ahaa bilarshi kabkii kabkii siyuu leeyahy masaladan maxaa loola jeeda masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye shaygii aada soo iibsatay wuu kaa talfay maalan neef ariyuu ahaa neefkii ariga ahaa gurigaaguu ku dhintay markaad soo iibsatay ka bacdi markuu neefkii ariga ahaa kaa dhintay ka bacdi uma calima bilcayb markuu dhintay ka bacdi aad waxaad ogaatay neefka arigaa inuu ceebaysnaa oo ceebla markii hore maadan ogeyn bacda almowt ayaad ogaatay neefka ariga inuu ceeb lahaa maxaad samaynee rajaca bilarsh war ceebtan ii celi kabkeedii ceebtan kabkeedii ii celi waxaa leeyahay neefkan ariga isagoo ceeb ka saliim ah oon ceebtan hadda lahayn bal hala qiimeeyo boqol dollar isagoo ceebtan hadda lagu arkay bacda almowt markuu neefki dhintay ka bacdi ceebtan lagu arkana oo hadda aan ogaaday oo hore aanan u ogeyna ceebtan isagoo lena hala qiimeeyo sagaashan dollar nisbatu tawa tafaawud maxay noqonaya nisbada tafaawudka u dhexaysa waa cushru lqiima qiimaha cushurkiisii wey toban dollar ninkaan u celiyaa la yidhi toban dollar u celi ninkaan si deg deg ugu celi waxaa la mid uu ku yidhi sheekhu oo waqafahu shaygii madiica ahaa ayuu waqfay uma markuu waqfay ka bacdi calima bilceeb markuu waqfay ka bacdi ayuu ceebtii ogaaday maalan maxaa ka mid a dhuloo kale dhuloo kale ayuu ka iibsaday dhulka markii hore wax ceeba kuma uusan arkin markuu dhulkii masjid u waqfay ama madraso qur-aan uu u waqfay ka bacdi ayuu wuxuu ogaaday dhulkii inuuba yahay dhul ceebaysan oo dukumentigiisii uu dhiman yahay warqadihii dhulka lagula kala wareegay ama dhul biyo galeena inuu yahay oo baholo ah ka bacdiu ceebti ewel ma ogeyn ceebta waxaa la leeyahay markaas arshigaygii isi dhulkii markaan waqfay ka bacdi aan ceebka ogaaday arshiga isi arshi maxaa loola jeeda dhulkan isagoo ceebka saliima hala qiimeeyaa la leeyahay waa imisa kun dollar wey isagoon ceeb lahayn oo dukumentigiisa uu sax yahay oo biyo degeen aan ahayn kun dollar wey dee haddana isagoo sidanaba foolxumadan yani iyo ceebtan lena hala qiimeeyo waa sagaal boqol oo dollar boqol dollar iska keen wey marka nisbada meesha ka nusqaantay waa cushrulqiima boqol dollar u celi ninkan saas wey masalada walow talifa almadiicu madiicii hadduu talfo ow waqafahu ama uu waqfay uma markuu talfay ama uu waqfay ka bacdi ayuu calima bilcaybi ceebtii ka bacdi ogaa rajaca bilarshi kabkiyuu dib ugu laabana ceebtaa iga soo kabuu leey waraddu celintuna marka la leeyahay shaygan ceeb qadiima waa loo celin karaa cala alfawri degdeg ayuu ahaaday masaladan muxuu la jeedaa sheekha yacni waxay u laabanayaan masaa'ilkii aanu soo qaadanay kulligood waraddu cala alfawr masaa'ilka aanu soo qaadanay kulli ayaa masaladani xiriir la leedahayo khiyaarkan khiyaaru naqsiga oo markaad shaygii ceeb ku aragtid si degdega waa inaad u celisid haddaad ceeb ku aragtid hala daahin si degdega u celi haddii si degdega marka la leeyahay macnaheedu ma aha orod ugu gee shayga falyubaadir bihi cala alcaadaw adigoo noloshaadu caadi tahay oo si caadi isaga soconay u celiyaa loola jeeda falaa yukallafu laguma kalifayo cadwan orod walaa icdaa'an wuxuu hadday daabad ama xoole yihiin ordisiin inuu shaygii ordisiiyo yidhaahdo waxaa la yidhi waraddu cala alfawra la yidhi waa inaa neefkii ordisiiyo taa loolama jeedo yani waxaa loola jeedaa uun adigu inaad ceebkii markaad ogaato kabacdi inaad mashquul kale aada gasho waxyaale maalayacniya sheeko maalayacniya inaad sii wadato taasaa la diiday laakiin si caadiya markaad ugu celinayso waa socon kartaa si caadi aad u socon karta neefkii si caadi ah ayaad u socodsiin wayaruddu shaksigii ceebta arkay oo mushtariga ahaa hu shaygii ceebeysnaay oo madiica ahaa wuxuu dib ugu celinahaa cala albaayic ninkii markii hore uu ka iibiyey baayiciyuu dib ugu celinaha ow amase baayici hadduusan markaa joogin wakiilihi wakiililbaayic ama qof baayici wakiilkiisa ah ayuu dib ugu celinaa uu leeyahay shaygan haddii waad ujeedaa ceebtan qadiimkaa ka soo baxday waana ceeb hore uu u watay iga qabo ow amase yarfacu ninka mushtariga ah alaabtan soo iibsaday alamra arrinka wuxuu kor ugu yee uu kor yeeli ila alxaakimi ninkii xaakimkaayo qaaliga ahaa ama xaakimkii ayuu arrinka u sheegiyo liyafsakha bixadratihi xaakimka xadradiisa si uu beeci ugu fasakho ama inta iska dhaafo baayici iyo waxaas ayuu leeyahay qaalihu ogaaw haddaba alaabtaa ninkaa aan ka iibsaday beeci waa fasakhay lacagtii aan ka rabaa ceeb qadiimaana ku arkay ceeb qadiim ah ayaan ku arkay maxkamadda horteedii iyo qaaliga horteedii fain kaana albaayicu baayicu hadduu yahay gaa'iban mid maqan walaa wakiila lahu ayaa meesha ugu jirta baayicii magaalada waa ka maqan yahay wakiilna ma joogo baayicii magaaladii wuu ka maqan yahay wakiilna uma joogo rafaca alamra arrinka wuxuu u kor yeelaa ila alxaakim haddii meesha dowladi ay ka jirto qaaliga qaaliguu leeyahay haddi xaakimkii ninkii aan alaabtan ka iibsaday wuu maqan yahay magaalada wuu ka maqan yahay wakiilna uma joogo agtaadan ku fasakhaa ogow beec agtaadan beeci ku fasakh ogow wayushiduuna markhaati geliyaa wujuuban si waajib uu markhaati geliyaa cala alfaskhi fasakhidda beeca uu fasakhayana waa inuu markhaati u sameeyo xataa intii uu markhaati u sameyn yunhiyahu uu fasakha gaarsiinayo ilal baayici baayica uu ka gaarsiinayo awil xaakimi ama xaakimka uu gaarsiinayo weliba markhaatina waa u sameyn fasakha markuu ama baayicii gaarsiinayo baayicu leeyahay alaabtaada iga qabo inuu markhaati u sameeyo leannu ninkan waa inkiri karaa beri xaakimka hadduu u tegayana xaakimkaa agtiisa inuu shaygii ku fasakhay markhaati waa inuu sameeyo si hadhow muran iyo inkiraad uusan ninkii baayica ahaa uusan u samayn wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi raddi bilcayb markaad leedahay shaygii ceebaan ku radin oo isaga celin tarku listikhdaam adeegsiga ka tegiddiisii ayaa la shardiyaa shaygan markaad celinayso oo leedahay ninkii waan u celinaa waxaa shardi ah inaadan adeegsan laakiin markaad ceebtii ku ogaatay kabacdi haddaad ratigii iska dhaansato ka war ceebtii markaad ratigii ku ogaatay kabacdi ayaad iska dhaansatay addoonkii markaad ceebtii ku ogaatay kabacdi ayaad iska adeegsatay wax iisoo qabo oo raashinka iisoo kariy ma samee iyo waxaa tiri kitaabkii markaad ceebtii ku ogaatay kabacdi waa iska akhrisatayba akhrisaa iskala gashay eber wey marka waxaa meeshii ka baxay alradd اlqahriy celintii qasabka ahayd melhid marka ixsaan inuu kaaga celiyo waa gooni haddaad shaygii adeegsatay kabacdi waxaa meesha ka baxay alraddu alqahriyu celintii qasabka ahayd ebil qasabay ahayd inuu kaa celiyo celintii qasabka ahayd meeshay ka baxday markaa barbaryo iyo ixsaan hadduu ixsaan kuu sameeyo wayushtaradu waxaa la shardiyaa tarku listikhdaam adeegsiga ka tegiddiisii ayaa la shardiyaa shaygii inaan la adeegsan shaygii inaan lagu nafcin inaan lagu nafcin wa an laa yaxduda waxaa kaloo shardi ah wa an laa yaxduda cindahu cinda almushtari qofkii alaabtan iibsaday agtiisa caybun ceeb waa inaysan ku soo darin ceebkaasoo aakharu ee kale ceeb kale waa inaysan gurigaaga iyo deegaankaaga agtiisa aysan ku imaanin ceebtii qadiimka ahayd maana haddii ceeb kale kusoo darsanto ka war oo adiga gacantaada ah fain xadaa aakharu ceeb kale hadduu soo dariyo biaafatin walow kaana alcaybu biaafatin samaawiya ceebtaas kaloo timid haba noqoto aafo samaawi ah waxaad adigu ku samaysay maaha maqaadir ilaahayow saqadda waxaa dhacay markaas arraddu celintii meesha ayay ka dhacday celintaasu alqahriyu ee qasabka loo nisbeeyey qasab iiga celi meeshay ka baxday markaa haddiiba ceeb kale timid oo gurigaagii shaygu uu ku ceeboobay walow biaafatin samaawiya aafo samaawiya ba allah ka dhigo oo neefkii neefkii maalan ceeb qadiimaad ku ogaatay ceeb qadiima adigoo isdhahayo celi ayaa haddana gurigaaga u lugta uga jabay waa ratigii ratigii haddana gurigaaga lugtaaga uga jabay ceeb qadiima iyo ceeb kaleoo gurigaaga ku yimid maxaa dhacay saqada waxaa dhacay alraddu alqahriyu celintii qasabka ahayd war ixsaan iiga celi waa baryo marka haddii ceeb kaleoo gurigaaga ku yimid war ixsaan iiga celi walow ikhtalafaa labadoodii hadday isku khilaafaan labadii qofoo wax kala iibsaday fii ana alcayba ceebku qadiim miyaa mid hore u jiri jiray miyaa ow xaadis mise waa mid cusub oo soo dariyey ceebku isku khilaafeen labadooda sudiqa waxaa loo rumaynaa albaayicu qofkii baayic ahaayo wax iibiyey oo qofka alaabta iskale wey baayicu kii baayic ahayo wax iibiyey oo alaabta iska lahaa kaasaa loo rumaynaa biyamiinihi dhaartiisa asaa loogu rumaynaa masaladan waxaa weeye way iskhilaafeen ratigii oo lug ka dhitinay uu ninkii u geeyey markaasuu lugtan saasuu uga dhutinay markaan kaa iibsanayo ceebkan waa ceeb qadiim ahoo gurigaaga iyo xeradaada uu ratigu kusoo ceebo baayicii isna wuxuu yidhi maya ratiga ma fiicnaa isagoo boodahayo oo ordayaad aniga iga iibsatay adigaa lugta ka soo jebiyey markaa arta alaabta qasab inaad igu soo celiso ma kaa celinayo haddii khilaaf baa yimid marka haddii khilaaf uu yimid sudiqa albaayicu biyamiine ninkii ratiga laga soo iibiyey ayaa dhaarta iska leh isagaa la leeyahay markaa dhaaro la leeyahay lanna waxaa weye dhaarta isaga waxaa loo siinaa lianna alasla cadamu alcayb qofka la dhaarinayo waa qofka asalka isagu waafaqsan ninkan ratiga laga soo iibiyey isagu asalkii ayuu waafaqsan yahay asalku muxuu yahay shaygu inuu yahay ceebka saliim ceebta waa wax yimaada xaadis shaygu inuu ceebka saliim yahay isaguna asalkii uu sheegana wuxuu leeyahay shay ratigana ceebka saliim uu ahaa maadaama isagu asal uu sheeganayo isagaa la dhaarina ninka ratiga laga iibiyey ninkaasaa le ku dhaaro ceebkan inuu yahay ceeb xaadis ah oo ninkan mushtarigaa gacantiisa ku ceeboobay oo adiga agtaada ceebka saliim uu ku ahaa dhaaro hadduu dhaarto biso laga tegi waidaa radda shaksigii mushtariga ahaa hu shaygii mabiica ahaa uu soo iibsaday hadduu iska celiyey fazawaa'idu waxyaalihii soo kordhay oo ziyaadooyinka ah lahu lilmushtari mushtarigaa iska leh waa ninkii shayga soo iibsaday oo lacagta watay ninkaasaa wixii zaa'id oo dhan qaadanaya wixii zaa'id maxaa loola jeedaa maalan neef irmaana ayuu ilaa markii horeba soo iibsaday neef geelo irmaana ama neef loo irmaana ayuu soo iibsaday neefkii geelahaa waa u dhalay markuu dhalay ka bacdi wuxuu ogaaday ceeb qadiima ceeb hore u jiri jirtay ayuu neefkii ku arkay waa iska celinaa neefkii neefkan hashaan iga celi ceeb qadiimaan ku arkay oo horey u jiri jirtay war haddee qaalinta ay kuu dhashana keen hadde maya qaalinta anaa iskala huyo ninkii mushtariga leanna waxaa weeye wixii bacda alqabdi wixii ah ilaa neefkan wuu qibdooday bacda alqabdi hadduu yahay milkigiisuu galay wixii marka ziyaado ahoo owlaad uu dhalo ama wixii maaragtaa yani caano iyo waxaasoo dhan isagaa qaadanaya wixii zawaa'id oo dhan mushtarigaa qaadanaya ee ma dhahay war neefka haddaad soo celisay haddii wuxuu dhalana ila soo celi ma jirto weelkan yacni neefkani ziyaadadu waxay ugu timid milkigayga isagoo ku jira oo bacda alqabdi ah mushtarigaa marka qaadanaya wixii ziyaadaha o dhan faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fi tasriya wuxuu u fasil yahay gaaxinta waxa la yidhaha gaaxin ayuu u fasil yahay tasriyada waxaa weeye sheekhu wuxuu kugu xadeeyey hiya tasriyadu an yarbida waa inuu xiro akhlaafa labuni neefkii irmaanka ahaa waa inuu naasihiisii xirow neefkii irmaanka ahaa naasihiisa inuu xirxirow xataa yuuhima si dadka uu u moodsiiyo karata labanihaa caanaheedu inay fara badan yihiin taasaa waxaa la yidhaha tasriya neefkii maaragta yani xirxira naasihiisii ayuu xiraa marka neefkii haddii in muddo ah caanihii aan laga lisin oo caanihii yani laga xirxiro muxuu noqonaa neef isaga dhan bararan ood u malaynayso inuu aada u caano badan yahay tasriyadaasuu rabaa sheekhu inuu ka sheekeeyo xukumka ay iska leedahay oo diintu ay ka qabto tasriya taxrumu waxaa xaaraama atasriya tasriyadu waa xaaraan neefka markaad iibinaysid oo suuqa aada geynaysid inaad suuqa intaadan geyn ka hor aada soo gaaxiso oo soo xirxirto oo dadka aada yacnii khalal ku geliso khayaano iyo neefku inuu caano badan yahay aada dadkii tusto xaaraan waa taas neefka si caadigiisa u daa dabeicadiisa lanna waxaa weeye waa khiyaano taxrumu waxaa xaaraan ah atasriyatu gaaxintu waa xaaraan lima fiiha waxaa tasriyada ku sugan oo min ataqriir khayaano iyo watadliisi qarqarin ah midka wax u qarqarinaya wax u duugduugaysaa iyo khayaanow wayahbutu biha bisababi tasriya gaaxinta sababteeda waxaa ku sugnaada alkhiyaaru khiyaara cala alfawri si deg deg ah ayaa khiyaarku ugu sugnaadaa maxaa loola jeedaa neefkaas laguu soo gaaxiyo lagugu siray marka aragti naasiheeda iyo inay bararan yihiin waxaad u malaysay neef caano badan gurigiiyaad geysay waad listay mise markaad lis istiriba waa wax muddo ilaa waxa la kaydinaye aba galaas yar haafkiis galaas haafkiisaba ka yimid waxaad u malaynaysay waxoo laga lisayo dhowr galaas laga lisayo khiyaaraad leedahay si deg deg ah inaad isaga celiso adigoon daahdaahin ayaa sharcigu wuxuu ku siiyey si deg deg ah inaad u celiso oo tiraa neefkan sidaan u malaynayay ma ahayn waad igu khayaantay ee iga celi aad tiraahay fain radda hadduu celiyey mushtarigii neefkii bacda alxaldi lisashada ka bacdi markuu caanihii ka lisay ka bacdiyuu celiyey radda waa celina macaha yani shaatadii neefkii neefkii micigiisii wuxuu la celina macahaa maca almusaraati u celi midii la gaaxiyey si xoolahoo dhan ay kugu soo galaan ama geel ha noqdo ama loo ha noqdo radda wuu celinaa macahaa maca almusaraati neefkii la gaaxiyey micigiisa wuxuu ku celinaa saaca tamrin hal suus oo timira uu la celina goormuu hal suus oo timira raacsiina in kaana alxayawaanu ma'kuula xayawaanka la soo gaaxiyey oo lagu khayaanay hadduu ahaa xayawaan la cuno hilibkiisa xayawaan la cuno hadduu ahaa masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu neefkii lagugu khayaanay oo inuu caano badan yahay laga soo dhigay markaad caanihii listay ka bacdi ayaad celisoo tiri wal waa igu khayaanta waa caano yar yahay iga celi neef haddi waxaa lagaa rabaa caanihii aada lisatay marka caanihii aada lisatay beddelkeedii sharcigu muxuu waajib kaaga dhigay saaca tamrin hal suus oo timir ah hal suus oo timira iyo neefkii ayaad isku qaadeen waad isku celin marka qaacidadan qaacidadan waxaa la yidhaha waa qaacida ama mas'ala tacabudiya waa masalo sharcigu sidaas noogu addoonsaday yacni caqligu wuxuu keeni lahaa in la yidhaaho war caanihii aada lisatay qiimahoodii ken haddaad ka lisatay hal galaas hal galaas hala qiimeeyo war meequu joogaa hal galaas nus dollaruu joogaa ama hal dollaruu joogaa neefkii iyo nus dollar isku celi innaga caqligeennu saasuu noo sawiri lahaa laakiin sharciga maya ma ogola taas sharciga ma ogola sharciga weliba waa xadiis nabiga ku soo arooray salى اllahu alayh wasalam nabigana salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi ayaa xadiis sidaas ku soo arooray oo nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay musaraadka neefka la gaaxiyey qofku hadduu listo ka bacdi markuu celinayo hal suusoo timira hala celiyo nabigu salى اllahu alayh wasalam marka masaladani waa mas'ale ama qaacida tacabudiya oo sharcigu sida noogu addoonsaday lanna waxaa weeye wuxuu keeni lahaa qawaacidkii fiqiga ama caqligeenu keeni lahaa in la yidhaha caanaha qiimihiisii ha la celiyo laakiin ma banaana ma bannaano taas caano qiimaheed ma la celinayo neefkii iyo suus timira uu sharcigu waajib ka dhigay sheekhu marka wuxuu shardi ka dhigay wuxuu yidhi radda macahaa saaca tamrin in kaana alxayawaanu ma'kuula marka suuska timirta aada celinaysid waa xayawaanka haddii hilibkiisa la cuno sida geelii iyo arigii iyo loodii iyo maxaa baxay xayawaan hilibkiisa la cunay dameer oo kale haddii lagu soo gaaxiyey ka war dameer neef dameera ayaa lagu soo gaaxiye oo lagaga soo dhigay inay caano badan tahay dameertii baraawaya istir caanaheeda lama cabe iyade baraawaya istir bal waxaa la sheegay sida lagu soo markaad baraaweysid galaas haafkiisay dhashay markaad listay kabacdi dameertu aad iska celisay waday khayaantaa tiri wax suusa ma lahan iyadu marka suus lala celin maayo leanna caanahani caano la iibsado oo la qiimeeyo ma aha xayawaanka ma'kuulu laxmiga ah oo hilibkiisa la cuno caanihiisa caano la qiimeeyo oo qiimo la qaabishiin karo laakiin dameer caanihiisa qiimo lama qaabishiin karo sidaa awgeed marka in kaana alxayawaanu ma'kuulan shardi waa shardi faslun hada kana faasixlu madax kala saaro في أحكام المبيع قبل قبضه وبيان القبض وتوابعه في أحكام المبيع وحقوق فسل يهي مبيع أحكام تيسي قبل قبضه انتان لقبضون وبيان القبض إيا قبضك إلا عديه معناها اللي لجيده وتوابعه توابع القبض إيا قبضوشة مسائل راعي دور مسأله ويساقنا توابعها fasalkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa shayga mabiica ah oo la kala iibsanayo intaadan soo qibdoon oo gacanta aadan ku dhigin ma sii iibin kartaa adoon weli qibdoon oo gacanta aadan ku dhigin almabiicu shayga la gaday qabla qabdihi gacan ku dhigistiisa ka hor xaal uu ahaaday intaadan gacanta ku soo dhigin min damaani albaayici qofkii baayic ahaayoo shayga laga soo iibsaday lamaankiisuu ka mid yahay adigu shaqo kuma lihid shaqo adigu kama lihid maxaa loola jeedaa masaladan masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye matalan qofkan kitaabaadka iibsanaysay tusaale ahaan kitaabkii weli gacanta kuma dhigin oo ninkii kama aadan qaadan kama qibdoon kitaabkii adigoo gacanta aadan ku dhigin ayuu iska talfay ama tuugaa la cararay oo dafay ama isagiyaa biyo qaadeen waxba un ku yimid waa baaba-ay kitaabka lama hayo adiga shaqo kuma lihid ninkii lacagta wataad ahayd adiga soo ma ah shaqo kuma lihid damaankaas waxaa iskale mas-uuliyaddaas qaadaya ninkii kitaabka iska lahaa oad ka iibsanaysa hadduu lacag kaa qaatana waxaad dhihi kartaa iisoo celi lacagtayda anuu shaqo kuma lahay waxaas leannu aniga markaan shayga qibdoodo ayaan shaqo ku yeelan karaa markaan shayga kaa qibdoodo markaasaan shayga shaqo ku leeya laakiin intuu gacantaada ku jiro wixii ku yimaado mas-uuliyaddeeda adaa qaaday haddaa tahay baayici almabiicu shayga la kala iibsaday qabla qabdihi gacan ku dhigistiisa ka hor xaal uu ahaaday min damaani lbaayic baayica damaankiisa iyo mas-uuliyaddiisuu ka mid yahay fain talifa hadduu talfay shaygii aafo samaawiya ba allah ka dhigo oo isaga talfay ow amase atlafahu shaygii la kala iibsaday waxaa dilay oo talfiyey albaayicu ninkii baayicaayoo shayga iska lahaa ayaa talfiyey infasakha albaycu beeci beec maba jiro hadda beeci waa fasakhmay wasaqada thamanu lacagtii ninkan laga rabana lacagtiina way dhacday lacagtiina lagaama rabo way dhacday muxuu ula jeedaa sheekhu masaladan waxaa weeye shaygii waa talfay oo wuuba baaba'ay intaadan gacanta ku dhigin ama ninkii alaabta iska lahaa ayaa shaygiiba talfiyey oo gacantiisa ku dilay ama aafo samaawiyahu isaga dhintay ama tuug iyo waxbaa iska talfiyey oo qaaday infasakha albeec beeci waa fas beec ma jiro markaa wasaqada thaman lacagtiina way dhacdo lacag lagaama rabo wey macnaheed wax lacaga oo lagaaga rabo ma jiro saqada thaman marka laleeyahay in lam yuqbad haddaan gacant lacagtii lagaa qaadin lacagtii haddaan lagaa qaadin lacag laguguma lahaa wa ilaa haddii lacag lagaa qaaday raddahu lilmushtari hadduu lacag kaa qaatana lacagta iisoo celi si ilaa wixii way u talfeen gacantana kuma aanan dhigin shaygii wain atlafahu shaygii almushtari qofkii mushtariga ahayuu iibsaday hadduu shaygii dilay oo talfiyana kitaabkii adigoo iibsanayey adaaba biyo ku dhex riday oo talfiyey ama neef ariyo ama addoon u ahaa adaad dilay wixii oo talfiyey ninkii lacagta wato mushtariga ayaa shaygii talfiyey markuu talfinayana goormo wey masaa'ilkan oo dhan waa qabla alqabdi intuusan gacanta ku dhigin uu nabar ku dhuftay saa talfiyey fahuwa itlaafkaas ninka mushtarigaa shayga hadduu dilay ka qabdihi mushtariga gacan ku dhigistiisay la mid tahay iyaahu shaygii mabiica ahaa adigoo gacanta ku dhigay oo gacanta lagaa geliyey ay ku xuguntaa mas-uuliyadda adaa qaaday markaas mushtarigii oo lacagta iska laha adaa qaaday masalada macnaheeda waxaa weeye shaygii intaadan qibdoon oo gacanta aadan ku dhigin waa shaygii aada iibsanaysay adaaba dilaba adoo mushtariga oo lacagta watay ayaa dishay soo ma aadan dilin adoo gacanta ku dhigay ay la mid tahay oo iibsaday bs lacagti aan kaa raba ama dilo ama cun adeeg ku ta soo ma dilin shaygii isi lacagta adoo qibdooday la mid tahay wain atlafahu shaygii alajnabiy qof ajnebihu hadduu talfiyan haddii ajnebi marka la leeyahay ulajeedada ajnebiga laga leeyahay waxaa weeye waa qof aan baayici ahayn mushtarigiina aan ahayn labadii qofoo wax kala iibsanayso qof aan shaqo ku lahayn ayaa shaygii dilay ayaa loola jeeda wain atlafahu shaygii hadduu talfiyey alajnabiyu qof ajnebiyu hadduu talfiyey bigayri xaqin xaq la-aan gardaru shaygii isaga talfiyey takhayara almushtari qofkii mushtariga ahay oo shayga iibsanaya wuxuu khayaar u leeyahay cala taraakhi gadaal marid wuxuu khayaar u leeyahay oo khayaarku yani fawri ma aha degdeg ma aha tartiib iska tartiibsan kara cala taraakhi dibdhac ama tartiib wuxuu khayaar u leeyahay bayna an yujiizahu beeca inuu ogolaado wayaqramu اlajnabiyu ajnabiguna uu gudi lacagtii uu gudi mabiici aw amase yafsakha ama beeci inuu fasakho labadaasuu khiyaar markaa u leeyahay wuxuu ula jeedaa sheekhu labadii wax kala iibsanaysay qof aan shaqo ku lahayn ayaa wixii talfiyey la kala iibsanayay maalan saliiday ahayd la kala iibsanayay saliid saddex litara nin allaad ku dhuftaba inaan shaqo ku lahayn meeshii saliiddii daadiyey ninka saliidda haddii daadiyey ninkii saliidda iibsanayo mushtariga wuxuu khayaar u leeyahay laba mid inuu beecii ogolaado oo yidhaha beeci sidiisaan ku ogolaaday beecu waa noo dhacay hadde hadduu beecu sidii ku ogolaado muxuu samaynaa wayaqramu اlajnabiy ajnabigaanu leeyahay ii gud saliidda aduma daadis beeci waan ogolaaday si ii gud saliidda lacagteeda aw yafsakh ama beecii oo dhan ba inuu iska fasakho oo yidhaha saliiddii ninkan yani inta ajnabigaa soo boday saliiddii ma naga daadiyey beecba maba jiraba beecii o dhan waa ka baxay waa fasakhay waa fasakhay adiga ii soo celi baayic haddaad tahay lacagta haddaad iga qaadatay ii soo celi hadduusan lacag ka qaadanna iridoba ka bixi lacagdan laga qaadan markii hore saas way macnahe ow amase yafsakha ama beecii oo dhan ba inuu iska fasakho mushtari hadduu yahay uu yidhaha beecba maba jiro hadda beec hadduusan jirin saliiddiina la daadiyey xukunku muxuu noqon marka saliiddii yaa damaanaya fayuqarimu lbaayicu ninkii baayic ahayoo saliidda iska lahaa wuxuu ka gudsanaa alajnabiya baayicii saliidda iska lahaa ajnabiguu leeyahay hadda ninkan beeci uu ka baxaye adaana iga daadiyey saliiddii isi ajnabiyo saliiddii isi wain atlafahu bisababi siyaalihi wain atlafahu bisababi siyaalihi masaladan waxay muqaabil u tahay oo ay ka soo horjeedaa masaladii ahayd wain atlafahu اlajnabiyu bigayri xaqin la yidhi maxaa baxay waxaa la yidhi ajnabi hadduu shaygii talfiyo xaq darre hadduu ku talfiyo waxa baxay hadduu xaq ku talfiyey xaquu ku talfiyey oo hadduu ka hadli sheekho wain atlafa ajnabigii hu shaygii hadduu talfiyey bisababi siyaalihi shaygii mabiica ahaa weerarkiisa sababtiisu u talfiyo calayhi cala alajnabiyi ajnabigii uu soo weeraray rati dad cunu ah ratigii soo weerarayba markaasuu qoorta ka gooy xaquu ku dilay markaas wax walboo saa'il ah ama caaqil ha noqdo ama kayru caaqil ha noqdo wixii naftaada kuugu yimaado sharcigu wuxuu xaq kuu siiyey inaad iska difaacdo inaad iska difaacdo sharcigu ku siiyey marka ninkan ajnabiga ratigii la kala iibsanayay ratigii kusoo ordayuu arkay saa'il qoortuu ka gooyey see la yidhi masaladaas maxay noqonaya marka wuxuu ku yidhi wain atlafahu ajnabigii hadduu shaygii talfiyey bisababi siyaalihi shaygii oo mabiica ahaa weerarkiisa sababtiisa u talfiyo calayhi cala alajnabiy ajnabigii uu soo weeraray aw amase ikhtisaasihi bisababi ikhtisaasihi ama ajnabiga ka qisaasashadiisa sababtiisaoo minhu min almabiici ama mabiiciyuu ka qisaasanayay oo mabiican waxaa weeye hadda ka hor addoonkan la kala iibsanayo hadda ka horuu qof ka dilay isagana waa qisaastay kow asna ka siiyey qisaas waa xaq xaquu u dilay in fasakha de beec maba jiro markaas beeciyaa fasakhmay hadduu xaq u dilay beec maba jiro ninkan mushtarigaa haddii lacagtii laga qaadana lacagtiisii ha loo celiyo wey kaanna iyadoon beec jirin oo kale lacagtii ha loo celiyo haddaan lacag laga qaadinna iridda ka bax wey lacagama laga qaatay shaygiina waa la dilay iriddaa isaga bax wey oo ninkan wax dilana wixii ma loo haystaa ajnabigan ratiga intuu soo weerari dilay waa hadur bilaash ratigaas waa lama haystaa ninkan uu ka qisaastayna intuu hadda ka hor addoonkan la kala iibsanayo hadda ka hor qof ka dilay uu xaq ku lahaa oo dhaxal uu ku lahaa ayuu ka dilay aabihiis oo kale u ka dilay markaasu asna kow ka siiyey waa dilay waa lagu kala baxay xaqu u dilay wax laga gudsanayo marka saas waa walaa yasixu ma ansaxayo baycu lmabiic shaygii mabiica ahaa oo la kala iibsaday in la sii gado shaygaad sii gaday in la sii beeciyo ma ansaxayo walaa ijaaratu ijaaratu lmabiic shaygii aada soo iibsatay ijaaradiisa inaad sii ijaarto oo qof kale kasii ijaartana ma ansaxayo walaa rahnu rahnu lmabiic shaygii mabiica ahaad soo iibsatay rahan dhigashadiisii qof inaad tidhahdo intaad deyn ka qaadatay rahan usii hayso ma ansaxayso walaa hibatu hibatu lmabiic shaygii mabiica ahaa ood soo iibsatay hibadiisii inaad qof kale sii siiso u hibaysana ma ansaxayo qabla qabdihi qabdi lmabiic mabiica gacan ku dhigistiisa ka hor adoon gacanta ku dhigin horta wax tasarufa oo sharcigu uu kuu baneeyey ma jirto shayga gacanta ku dhig marka hore alaabaad soo iibsatay alaabtii heshiiskii wuu dhacay haddaad doonto lacagtii waad bixisay laakiin gacanta weli kuma soo dhigin adoon gacantii kusoo dhiginaad qof kale telefon u dirtay orimaad alaabaan iibsaday welina gacantii kuma dhigin alaabtaas aanan gacanta ku dhigin ee baqaar hebel taalla ayaan kaasii iibiyey baatil waana la isticmaala inta badan ganacsiga ganacsigu in badan way isticmaalaan waana beec baatila ma ansaxayo alaab waxaa laga yaabaa dubay ama jayna laga soo wado oo qofkani weliba baqaarkiisii aan kusoo degin inuu qof intuu u diro oo facebook uga diro ama twitter uu uga diro astaamaheeda iyo calaamaadkeeda inuu yidhaaho alaabta sifadeeda saas iyo saas weeye waa ii soo socotaa ee adaan kaasii iibi intaasoo tana iisoo socda adaan kaasii iibi waa alaab weli aan baqaarkii lagu dejin oo weli uusan gacantii ku dhigano hawada lagu kala gadanayo hawada lagu kala cunaaba wixii dham wax ka jira male beecaas beecaas wax ka jira malaha waxa aada cunayso ganacsiga aada fiirinayso ganacsiga aada samaynayso waafaji sharciga islaamka ah markaasaad waxaad noqonaya qof xalaal cunay laakiin alaabtii jayna iga soo socotaa ama dubay iga soo socotaa welina baqaarkaygii sooma gaarin oo maaragta gacanta kuma dhigin waxaan uga diray internetka sifaadkeeda iyo tilmaamaheeda sidaas wey sidii bal sambar ii soo dir bal facebooka igu soo dir bal sambar sambarkeeda waa kaan hawadaa lagu kala cunay baatil wey beecaas beecaas walaa yasixu ma ansaxayo baycu lmabiici shaygii mabiica ahi oo la iibsaday sii beecintiisu ma ansaxayo walaa ijaaratu ijaaradiisuna ma ansaxayso walaa rahnu in qof aada rahan u dhigatana ma ansaxayso walaa hibatu hibayntiisuna ma ansaxayso qabla qabdi waxaasoo dhan iyo tasaruf inaad qof u hibayso waxaasoo dhan leanna waxaa weye milki taama lama hayo milki taam ah lama hayo shaygan milkigaagu goormuu taam ku noqon karaa oo la dhihi karaa alaabtaa isagaa iskale markaad gacanta ku dhigtay oo shaygu baqaarkaaga u yaal markaas wey marka milki taam ama milkigana waxaa weye waa milki naaqisa intaadan gacanta ku dhigin wa miluhu waxaa la mida milu lmadkuur mabiicaas la soo sheegay oo qabla alqabdi ah mabiica la yihi qabla alqabdi laguma tasarufi karo oo lama ijaaran karo oo qof lagama sii iibin karo waxaas la yihi waxaa la mida maa shaygii ayaa la mida shaygaasoo istaأjarahu shayga aakharu qof kale uu ijaartay linaxwi sancatin sanco wax la mida uu u ijaartay ayaa la mida oo asagana qabla sanca qabla wafaa'i sanca sancadii intaan laga oofsan qof kalena ma sii siin karo mana sii beecin karo maxaa loola jeedaa wa miluhu mabiicaas qabla alqabdi ah mabiicaas la yihi qabla alqabdi laguma tasarufi karo waxaa la mida maa shayaa la mida shaygaasu istajarahu shayga aakharu qof kale uu ijaartay muxuu ijaartay linaxwi sancati sanca oo kale uu ijaartay in shayga laga sanceeyo oo shayga laga shaqeeyo sancada waxaa loola jeedaa bimacna alcamal fi shay shayga in laga shaqeeyo uu ijaartay ulajeedada laga leeyahay waxaa wey maradanaad waxaa tihi qofkii rinji ii mari tusaale ahaan qof sabaaqa ah qof sabaaq oo rinjiyada wax mariya aya waxaa tii maradan way caddahay bal rinji ii gel rinjigii mari qofkii maradii wuu qaaday shaqadii isagoo ku jira oo shaqadii weli aysan dhammaanin ayaa tihi qof kalan kaa iibiyey maradii oo maro shaqadii ay socoto oo qof aada u ijaaratay inuu sanco ama shaqo uu ka qabto shaqadii iyadoon dhammaan ayaa tihi jooji waxaan oo dhan waaba ka baxay qof heblan ka iibiyey maradii maxay la mid tahay masaladaasi shay aada iibisay adoon gacanta ku dhigan ay la mid noqona ma ansaxayso iyadana lama ogolo qofkan waxaa weeye camalkiisa ha dhammeeyo ujradaad kula heshiisay sii markaa kabacdi shayga iibso ama sadaqayso ama qof si bikhilaafi اlictaaqi hada اlmadkuur masaladan lasoo sheegay oo dhan bikhilaafi اlictaaq xoraynta khilaafkeeday ahaatay sharcigu wuxuu ka soo reebay shayga intaadan gacanta ku dhigin ayu tasaruf lama ogolaa la yidhi ilaa ictaaq waa la ogoliyey xorayn waa la ogoliyey addoonkii waad ku heshiiseen war intaa boqol dollaran addoonkan kaa siiyey addoonkii intaadan gacanta ku dhigin ilaahay dartiisaan kuu xoreeyey oad dhihi kartaa لأن waxaa weye شharcigu wuxuu تashawuf ku sameeyey oo شharcigu aad u jecel yahay addoommada in la xureeyo saas awgeed iyada wax badan uu rukseeyey شharcigu اعtiاaq masalaة الاعtiqاaq kuma jirto awi tadbiiri ama tadbiirkii dibdhigistii oo addoonkii la dib dhigay anta xurun bacda mowti ayaa tiri oo addoonkii intaadan gacanta ku dhigin markaan dhinto ka bacdi xoraa tahay tadbiiraa la yidhaha tadbiir mar aadan qibdoon oo addoonkii gacanta kuma dhigin waa sax awil ilaad ama ka walad dhashashadii addoonkii laga walad dhashaday laga walad dhashaday maxaa loola jeedaa ilaadii yani ilaadku waxaa weeye addoonay ahayd addoontii intaadan qibdoon addoontii haweenaydii aada iibsatay intaadan qibdoon ayaadba ka walad dhashay si oo uur iyo ay kuu qaaday oo mustawlada ay noqotay oo caruur ay kuu dhashay welina ma aadan qibdoon sax wey mustawladay noqonay mustawladda xukunkeedu maxay tahay mustawladdu waa maguurto mar hadday addoontu caruur kuu dhasho beeceedu ma ansaxayo laakiin iilaadkeedu waa ansaxaa qabla alqabdi intaan la qibdoon yacni oo adan gacanta ku soo dhigin mustawladda way noqon kartaa oo caruuray kuu dhali kartaa sida xurnimadeeduba ay u ansaxayso in la xureeyo aw amase alwaqfi ama waqafkii khilaafsan waqafka maxaa loola jeedaa shaygii intaadan boosaad iibsatay booskii intaadan qibdoon oodan gacanta ku soo dhigin ayaa tiri masjidaan ka dhigay waa masalada laga soo reebay ka mid tahay ansaxa wa taswiiji nikaaxin addoonay ahayd addoontii aada soo iibsatay intaadan qibdoon gacanta ku dhigin hebelaan ku nikaaxiyey ayaa tiri mana qibdoon waa sax wey waa laga soo reebay iyadan waathamanu kalmabiici qabla qabdihi waathamanu lacagta kalmabiici shaygii la kala iibsaday ayay lacagtu la mid tahay mabiicaas oo qabla qabdihi mabiica gacan ku dhigistiisa ka hor ahaaday maxaa loola jeedaa masalaan ujeedada sheekhu uu ka leeya wa hadda waxaanu ka soo hadalnay mabiic qabla alqabdi shay la kala iibsaday oo gacanta aan lagu dhigin waxaan idhi ayu tasaruf ma ansaxayo ilaa masaa'ilkan sharcigu ka soo reebay maahan ictaaqa tadbiirka iilaadka waqafka iyo nikaaxa masaa'ilkan sharcigu ka soo reebay maahan wuxuu ku yidhi sheekhu lacagtuna lacagtuna iyaduna waxay la mid tahay shay la kala iibsaday qabla alqabdi amuu ansaxayay in lasii iibiyey lacagtu iyadana inaad qof yacni kusii wareejisid oo rahan aada u dhigtid ama aada maaragtaa sarif sii gelisid iyaduna ma ansaxayso adoon gacanta ku dhigin maalan kitaabaad gadaysay ama xoolaad iibinaysay ninkii lacagtii waa ku heshiiseen kun dollaroo lacag waa ku heshin laakiin lacagtii kunkii dollar gacantii kuma aadan dhigin kunkii dollar adoon gacanta ku dhigin rahan ma sii dhigan kartid ijaar ma sii gelin kartid ma sii sarifi kartid lacagtii ila waxaad haysataba ma ah mabiic qabla alqabdi wallahu subxaana wa tacaala aclam sal